bismillaahi raxmaan iraxiim duhur wanaagsan dhegeystayaal halkan waa raadiyaha dalsan muqdisho soomaaliya kuna soo dhowaada qodobada ugu dooran warkayga duhur
guryaha ciidanka nuugta oo sheegay inay soo afjareen howlgalkii ka dhanka ahaa dagaalamayaasha al-shabaab ee ka socda gobolka hiiraan
ciidamada xoogga dalka oo howlgallo ka sameeyey deegaano ka tirsan gobolka hiiraan oo laga saaray dagaalamayaasha al-shabaab
dalal soomaaliya oo ku jirta oo la sheegay in afartii ilbiriqsiba oo kastaba uu hal qof ugu geeriyoodo gaajo darteed
gudoomiyaha gobolka banaadir oo wasiirka haweenka kala hadlay sidii haweenka soomaaliyeed qayb ugu naqan lahaayeen xoojinta amniga dalka
madaxweynaha soomaaliya oo ka qaybgalay furitaanka kulanka loo dhan yahay qaramada midoobay
dunida inteeda kale wararkaan maanta idinkaga heynana waxaa ka mid ah dagaal xoog leh oo ka socda xuduudda eritreya ee iyo weliba gobolka tigraaya
iyo dowladda ruushka oo sheegtay in ay howlgelinayo boqolaal kun oo askari oo keed u ahaa
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
kowgii labaatankaha bisha koowaad sanada labada kun labaylabaatank kusoo dhawaada warka oo dhammaystiran
aanu ku bilownay iyadoo howlgallo ka dhana al-shabaab ee ka socdaan deegaano iyo degmooyin dhowr ah oo ku yaala gobolka hiiraan ayaa waxaa isa soo taraya wararka kala duwan ee kasoo baxaya howlgallada ka dhankaha al-shabaab ee ka socda isla gobolka hiiraan taliyaha ciidanka lugta jenaraal maxamed taaliil biixi oo la hadlay warbaahinta ayaa waxa uu sheegay in ay soo afjareen howlgalkii ka dhanka ahaa al-shabaab ee ka socday guud ahaan gobolka hiiraan taliyaha ciidanka lugta ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in al-shabaab dagaaladii kala duwanaa ee gobolka hiiraan degmooyinkiisa iyo deegaanadiisa ka dhacay loogu dilay xubno dhowra oo aad fara badan halka sidoo kale ee jiraan khasaaro dhaawacyo ah ee dagaaladu ay ku gaarsiiyeen maxamed taaliil biihi taliyaha ciidanka lugta soomaaliyeed oo la hadlay warbaahinta ayaa sidoo kale waxa uu faahfaahin ka bixinaya howlgalladii kala duwanaa ee ka dhacay gobolka hiiraan argagixisada waxaa halka looga dilay al-shabaab ah oo cadowgii ah ayaa waxaa looga dilay dagaaladii kala duwanaa bismillahi raxmaani raxiim alxamdulilah wasalaamu lilah wasalaatu wasalaamu calaa ashraf almursaliin waxaan rabaa warbixin kooban inaan ka bixiyo howlgalkii la magac baxay waa beri tow howlgalkan waxaa keenay kadib markii arxanlaabayaashu ay gumaadeen dad shacab ah ay gubeen gaadiidkii carruur saqiirah oo aan waxba galabsan ay laayeen dowladda waxay go'aansatay in si deg dega looga jawaabo wasaaradda gaashaandhigga iyo xoogga dalka soomaaliyeed ayaguna waxay la yimaadeen qorshihii runtii qorshahaas wuxuu ahaa qorshe aad u naqshadaysan waxaannu go'aansannay awoodda xoogga dalka soomaaliyeed in aannu dul dhigno nimankan arxanlaawayaasha ah ilaahay waa nugu guuleeyey howlgalku wuxuu ka socday laba meelood hiiraan iyo galmudug galmudug oo isugu jirta qurceel weji ka baxay iyo weji dhuusabreeb ka baxay iyo weji baxdo ka baxay hiiraanna wuxuu ahaa afar weji oo kala duwan oo runtii leh yoolal ay ku kulmahayaan maanta oo ay taariikhdu tahay labaatanka bisha waxaan caddaynaynaa inaan soo afjarnay argagixisadii ku dhuumaalaysanaysay hiiraan middii galgaduudna ay hawsheedii noo socoto argagixisada waxaa halka looga dilay al-shabaab ah oo cadowgii ah ayaa waxaa looga dilay dagaaladii kala duwanaa iyo goobihii kala duwanaa ee ka dhacay hiiraan ayagana firxadkoodii waxaana loo sheegay inay sii yaacahayaan ayagoo ku yaacahaya si aan tala ku jirin oo tala la'aanaho qof walba meeshii ka horraysay uu orday waxaan rabaa halkaa inaan ka caddayno waddada laamiga ah ee beledweyne ilaa buulo barda inay furan tahay oan maanta cadow ku dhex jiraa uusan jirin
dhanka kale ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ayaa howlgallo kala duwan waxa ay ka sameeyeen deegaano kale oo ka tirsan isla gobolkaasi hiiraan oo laga saaray dagaalamayaasha al-shabaab ciidanka xoogga dalka ururka lixaad guutada lix iyo tobanaad ee kumaandooska danab iyo guutada shanaad qeybta toddobiyo labaatanaad ururka sideedaad guutadooda sideed iyo tobanaad ee kumaandooska iyo sidoo kale ciidamada gorgor ayaa howlgallo amni xaqiijin ah waxa ay ka wadaan deegaano dhowaan laga saaray dagaalamayaasha al-shabaab kuwaas oo ku yaala gobolka hiiraan deegaanada ciidamada howlgallada ka fuliyeen ayaa waxaa ka mid ah deegaanka ceel la helay nuur fanax beerxaane iyo sidoo kale baar dheere booco garasyaani iyo deegaano kale oo dhaca jiinka webiga shabeelle howlgallada waxaa qeybka ah gudoomiyaha gobolka hiiraan cali jeete cusmaan wuxuuna xusay in shacabka deegaanadaasi laga saaray dagaalamayaasha al-shabaab ay dib u heli doonaan dhammaan wixii muhiimka u ahaa nolosha bulshada sida amniga goobaha caafimaadka waxbarashada xorriyadda hadalka iyo cadaaladda waa sida hadalka uu dhigay wuxuu sidoo kale sheegay in al-shabaab ay ka xoreeyeen ama ka saareen deegaanadii ugu dambeeyey ee dhaca bariga gobolka hiiraan sidoo kalena waxa uu sheegay inay hadda howlgalladu weli ay wadaan gudoomiyaha gobolka hiiraan cali jeeta ayaa ugu dambeyntii waxa uu sheegay in guud ahaan deegaanada al-shabaab laga saaray ay noqon doonaan kuwa aada u wanaagsan
dalal ay soomaaliya ay ku jirto ayaa la sheegay in afartii ilbiriqsiba ee qof kasta ugu dhimanayo gaajo daraaddeeda sidaa warkan uu ku faahfaahinayo waryaheena cali aadan
hal qof ayaa lagu qiyaasay in gaajo u dhimanaya afartii ilbiriqsi kasta dalal ay soomaaliya ka mid tahay iyada oo in ka badan laba boqol oo isugu jira hay-ado aan dooli ahayn iyo ururada gargaarka caalamka ay ka digeen dhibaatadan talaadadii ayagoo ku booriyey tallaabo caalamka ah oo go-aan looga qaadanayo si loogu soo abjaro dhibaatada gaajada ee caalamka kusii fidaysa warqad furan oo ay ugu hadlayaan hogaamiyaasha adduunka oo isugu yimid new york oo ay kaga qaybgalayaan shirka golaha guud ee qaramada midoobey ayaa laba boqol soddon iyo sideed urur oo ka kala socda toddobaatan iyo shan waddan oo ay ku jiraan ocfom save the children iyo plan international ku muujiyeen sida ay ugu xun yihiin heerka gaajo ee cirku isku sii shareertay waxay bayaankan ay soo saareen ku sheegeen in saddex boqol afartan iyo shan milyan oo qof ay hadda la ildaran yihiin gaajo daran tiradaas oo laba jibaarantay tan iyo sanadkii labada kun iyo sagaaliyo tobanka inkasta oo ay madaxda caalamku ballanqaadyo ku sameeyeen in aan marnaba la ogolaan karin macluul qarnigan koob iyo labaatanaad haddana macluusha ayaa mar kale kusoo fool leh soomaaliya adduunka oo dhan konton milyan oo qof ayaa qarka u saaran inay macluul u dhintaan afartan iyo shan waddan ayay yidhaahdeen ururadan waxayna tilmaameen in dad gaaraya sagaal iyo toban kun todoba boqol oo qof lagu qiyaasay inay maalin walba gaajo u dhintaan waxayna sheegeen inay taasi ka dhigan tahay in afartii ilbidaqsi hal qof uu gaajo u dhinto
maxsanid cali gudoomiyaha gobolka banaadir yuusuf xuseen jimcaale madaale ayaa wasiirka haweenka xukuumadda soomaaliya khadiijo maxamed diiriye waxa uu kala hadlay sidii haweenka soomaaliyeed qeyb ugu noqon lahaayeen xoojinta amniga dalka sida warkan uu ku faahfaahinayo saleymaan cadaala gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada caasimadda ee muqdisho yuusuf xuseen jimcaali madaale ayaa kulan gaar ah oo ku saabsan sidii habeenka ay qeyb uga noqon lahaayeen xoojinta amniga iyo la dagaalanka argixisada la qaatay wasiirka wasaaradda habeenka iyo horumarinta xuquuqul insaanka xukuumadda federaalk soomaaliya marwo khadiijo maxamed diiriye kulanka oo ay goobjoogay ka ahaayeen gudoomiye ku-xigeenada maamulka gobolka banaadir iyo gudoomiyaha ururka habeenka gobolka banaadir ayaa ugu horeyn lagu bogaadiyey howlgallada dib u xoreynta ah oo ay ciidamada qalabka sida oo kaashanaya bulshada deegaanka ay ka wadaan gobolka gobolada dalka kaasi oo lagu cirdirayo dagaalamayaasha al-shabaab sidoo kale kulankan ayaa looga hadlay sidii gargaar loo gaarsiin lahaa la dagaalanka sidii gargaar loo gaarsiin lahaa dadka barakacyaasha ah ee ku nool degmooyinka gobolka banaadir
weli waxaad dhegaysanaysaan warka duhurnimo idaacadda dalsa madaxweynaha soomaaliya ayaa ka qaybgalay furitaanka kulanka loo dhan yahay qaramada midoobey cabdinaasir deefo ayaa faahfaahinaya
madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa ka qaybgalay furitaanka meertada toddobayaatan toddobaad ee golaha loo dhanyahay qaramada midoobay oo looga arinsanayo yareynta saboolnimada iyo xasuulni darada horumarinta waxbarashada shaqaabuurka dhallinyarada xalowhelidda musiibooyinka dabiiciga ah iyo xuquuqda dadka la heeb sooco madaxweynaha soomaaliya iyo wafdigiisa ayaa soo bandhigi doona aragtida dowladda federaalka ee ku aadan xasiloonida iyo nabadda dagaalka ka dhanka ah al-shabaab waxaa ka qabashada abaaraha iyo gurmadka deg dega ah iyo dhammaanba caqabadaha markaasi ay la tacaalayaan shacabka soomaaliyeed iyo guud ahaanba shucuubta gobolka madaxweynaha jumhuuriyadda iyo wafdigiisa ayaana ka wada hadli doonaa madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo wafdigiisa ayaa ka wada golaha loo dhanyahay qaramada midoobe oo loo ku aadan aragtida iyo qorshaha dowladda federaalka ee la xiriira la dagaalanka saboolnimada iyo argagixisada kuwaas oo shacabka soomaaliyeed ay kala soo kulmeen dhibaato xoogan haatana la joogo xilligii laga gacansii lahaa dowladda soomaaliyeed in ay dhibaatadaas ay ka samadimicso dadkeeda iyo guud ahaanba geeska afrika madaxweynaha ayaa kulan ducudi la yeelan doonaa madaxda dalalka kasoo qaybgelaysa meertadan hogaanka hay-adaha iyo ururada caalamiga ah ee kasoo qaybgelaya meertada ah ee golaha loo dhanyahay qaramada midoobey si uu adkeeyo danaha iyo doorka dalkeena uu ku leeyahay fagaarayaasha caalamiga madaxweynaha soomaaliya shirkan waxaa ku weynayay wasiirka wasaaradda waramaha dibadda wasiirka wasaaradda deegaanka iyo isbedelka cimilada qadiijo maxamed almaqzuumi wasiiru dowlaha madaxtooyada qaranka abshir maxamed axmed abshir bukaari ergeyga soomaaliya ee qaramada midoobey abubakar daahir cusmaan abubakar baale iyo agaasimaha madaxtooyada xuseen sheekh maxamuud
halka warkaasi aad ka dhegeysaneysaan oo idaacadda dalsana muqdisho soomaaliya dagaal ayaa la sheegay akhbaaraadka dibaddana idinku hayn inuu ka dhexeeyo ciidamada dowladda eritrea iyo weliba sidoo kale kooxdaha jabhadda t b l fta xadka u dhexeeya gobolka waqooyi ku yaala dalkaasi iyo weliba xadka dhinaca dalkaasi iyo eritrea ayaa la sheegay dagaalkan inuu ka socdo kooxda t b l fta ay hore u sheegtay in ciidanka dowladda eritrea ay iyagu kusoo xadgudbeen xadka dalkaas islamarkaana weerar ay kusoo qaadeen guud ahaana warkeeda hornimo idaacadda dalsa wanageynta
wararkaad la haysaa hobsiima uhelidoodi iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin war la hel yaabaa talal hel